In ka badan boqol iyo afartan arday oo danyar ah ayaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay Kolajka Farshaxanka iyo Naqshadeynta ee Kismaayo kaasi oo ay hirgelisay Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland oo kaashanaysa qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala maamulkaasi. Kolajkan ayaa lagu bartaa farshaxanka iyo waxbarashada maaddiga ah iyadoo dhammaan ardayda aanan laga qaadin wax kharash ah. Aadan Cabdullaahi Bedel oo ah maamulaha Kolajka Farshaxanka iyo Naqshadeynta ee Kismaayo ayaa ka waramaya ujeedka loo aasaasay Kolajkan iyo qaabka ardayda wax loo baro.
Baahiyo badan oo jira awgood alxamdulillah hadda muddo dhowr bilood ah oo aan ka shaqaynaynay ilaahay waa nagu guuleeyey inaan albaabadiisa furno kolajkan marxalado badan oo aad u dheer oo horta marka hore soo maray kolajkan intii aan howshiisa ku jirnay waxaa waaye runtii dad badanaa garab naga siiyey oo ay ka mid tahay hay-adda arc iom waxaan meesha ka maqnayn oo kaalinteeda aad nooga caawisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland oo runtii nagu dhiirigelisay noo fududeysay waxyaabihii ayada aan uga baahnayn oo dhan hadda waxaa hadda iskuulka oo usoo xaadirta oo dhigata ilaa iyo boqol iyo afartan arday siddeetan arday oo ka mid ah waxaa waxbarta oo naga caawisay hay-adda arc ama kaleta arday ayadana naga caawisay oo ilaa iyo labaatan iyo ku dhow runtii inta kale oo ardayda ah annaga maxaan kurdaa jeebkeena ka xalina sababtoo ah iskuulkan ardayda dhigata oo dhan wax lacaga kama qaadno waxaa waaye si bilaashan wax u barnaa maadooyinka iskuulkan ka baxaa way badan yihiin dhowr iyo labaatan maaday gaarayaan laakiin hadda ardayda dhigata oo soo xaadirta hadda maantadan aan kula hadlayo waa sideed maaday dhigtaan arday waa la baraa farsamo gacan laakiin anaga anagoo ka duuleyno waxyaabihii hore loo arki jiray ama maxaan kurdaa dhici jiray waxaan sameynay qorshe baleen ah in arday kasta oo ka baxa collejkan aanan bannaanka kusii deynin waxbarasho keliyan uusan halkaan u imaanin uu shaqo halkaan u imaado waxaa jirta qeyb oo maxaan kuradaa workshop ah oo collejku leeyahay arday kasta xirfadii uu bartay ayuu ku shaqeynaya